wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug mudane daahir faarax fiidow ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ka daafura tababarka maareynta isku dhafan ee cudurrada carruurta iyo dhallaanka tababarka ayaa socon doona muddo toddoba cisho ah waxaana la gobjoog ahaa agaasimayaal ka socday wasaaradda caafimaadka federaalk soomaaliyeed iyo kuwa galmudug qaar ka mid ah hay-adaha caafimaadka galmudug iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaadka deegaanada galmudug tababarka ayaa waxaa ugu horeyn furay maxamed cabdiraxmaan magan oo ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan rajaynayna insha allahu tacaala juhdigaas iyo cilmiga meesha laga bartay markii xarumaa lagu laabtay in wax badan ka darin in wax badan isa bedelo ayamsi trainada kale xogduwan waxa waa train very comprehensive waay wuxuu xoog saara waxay tahay waxaan arki jirnay badanaa xirfadlayaasha caafimaadka markii cunuga la daaweynayo kale badanaa waxaa la sameeya hal cudur in la fiiriyo laakiin ayamsi waxyaabaha nabara waxay tahay waa cunuga marka la fiirinayo kale in loo fiiriyo qaab holistic approach micnaha qaab asaga dhan la dhamaystiro cunuga keliya aanan xoogga la saarin bas xanuunkaas maalinkaas u yimaaday iyo cabashadaas jirtay laakiin wuxuu xoog saara waxaa waaye in cunuga si guud xaaladiisa assessment lagu sameeyo iyadoo laga soo bilaaba haddii ay jiraan calaamadaha halis oo kale si guud macnaha mid loo kor istaagaa marka waxaan leenahay haddii saas loo sameeyo waxaa wax badan yaray karnaa waxaa marwalba lagu soo laabata soomaaliya marwalba waxay safkor kaga jirtaa waddamadan meesha ugu xun cunug ku dhasho meesha ugu badan cunug shan sano joogo maxay la ku dhinto marka nabaradaas foosh xun oo marwalba lagu soo laabto waxaan rajaynayna insha allahu tacala haddii cilmiga meeshaan ka qaadan xarumeyna kula laabanay inaan wax badan bedeli karno adinka aad dadka wax bedeli lahay adinka aad dadka aaminsanahay inay wax badan horumari karaan tayada adeeg bixinta caafimaadka la xiriirta maxaa leeyahay carruurta caafimaadka
mubaarak cabdi oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka galmudug iyo doctor cabdinuur cilmi oo ka socday hay-adda unisef ayaa dhankooda ka hadlay tababarka iyo muhiimadda uu leeyahay waxaa laga yaabaa halkan qof kasta oo halkan jooga oo traininkan ka qayb galaya markuu soo tegaya inuu maskaxdiisa ay ku jirtay allelehe tababar baad kasoo qaada maarata kasoo qayb galaysaa intaasoo beriba halkaas soo joogaysaa kadib waad kasoo laabanaysaa keliya inay maarata sida la mid a tababaradii hore oo kale iyo waxyaalahaas qof waxaa laga yaabaa inuu maskaxdiisa ay ku jirtay laakiin waxaa rabaa inaan idiin sheego idinku baraarujiyo traininkan waxaa ka dambeyn doonta haddii la isla xisaabtan focuska idin saaran halkan waxaa lagu joogaa wasaaraddii iyo unisef runtii waxaan rabaa inaan idiin sheego traininkan qabsoomidiisa waqti badan iyo juhdi fara badan ayaa maarata laga soo maray horta traininkan inaad aragtaan aad u arag trainin ka duwan yani traininadii qaarkiin aad qaadan jirteen oo laga yaabo dee ama on job trainingka ku saabsanaya waxyaalaha qaar laakiin uu kan kaga duwan yahay training oo professional ah oo certificate ah oo adiga inta hadda doctorka uu katag ka hadlayay maaragtay inaad dad caawiso professionalkaaga kariirkaaga dhisaysa horta taas inaad aragtaan taas marka maaragtay laga tago de trainada noocan oo kale waxay u baahan yihiin yacni commitmentii u baahan yihiin waqti u baahan yihiin gabagabeedii tababarka ayaa waxaa si rasmi u furay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiidow waxa uuna ka hadlay tababarka iyo waxyaabaha laga faa'iidi kara inta uu socdo
dhammaanteen waxaan isla qirannahay baahida ugu weyn markii la hego adeega caafimaadka in ay tahay in la badbaadiyo dhallaanka in la badbaadiyo waayo sidii horeba loo xusay annaga hadda markii laga hadlayo adeeg bixinta caafimaadka waxa ugu badan ee aan dadaalka ku bixinahay waa dhallaanka iyo hooyada waa hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan dhallaanka marxaladda uu dhasho ilaa iyo marxaladda uu marayo shanta sano intaas ayay maaragtay u badan tahay maaragtay dadaalka lagu bixiyo adeega caafimaadka waxaad dareemaysaa marka muhiimadda ay leedahay in yacni in la badbaadiyo bani aadamka in ay ka soo bilaabato marxaladda maarata uurka ku jiro iyo marxaladda u dhasho labadaas maarata qaybood waana inta ugu badan oo maanta warbixinada child mortalityga la xiriiraahay ay tilmaamayaan tababarkan maareynta isku dhafan ee cudurrada caruurta ayaa waxa uu socon doonaa muddo toddoba maalmood ah waxaana la filaya inay ka faa'iidaystaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka galmudug